mubaarag axmed cabdalle iyo ubax cabdulaahi cabdulle oo ka qaybgelaya barnaamijka dooddobaadka ee reediyo daardheer ayaa bahda warbaahinta deegaanada galmudug ugu baaqay inay door muuqda ka qaataan horumarinta nabadda iyo xasiloonida deegaanka wariyaasha ayaa tilmaamay in warbaahintu ay tahay aalad awood leh oo lagu midayn karo bulshada laguna dhiirogelin karo wada noolaashaha iyo iskaashiga iyaga oo ku booriya suxufiyiinta inay ka fogaadaan wararka kicin kara colaadaha iyo sidoo kale khilaafka bulshada horta waxaan leeyahay qof walba oo warbaahinta ku jiro maanta warbaahinteenu waa mid soo kabanayso burburkii kadib yacni maanta warbaahinteenu meesha ay joogto iyo shalay meesha ay joogto isma lahan yacni waxaan leeyahay qof walba oo maanta ku jiro warbaahinta waxaan leeyahay weriyow adigu waxaa weriyo u tahay waa bulshada ee u adeeg bulshada uguna adeeg codkaada weriyow ha ka qayb qaadanin horinta colaadaha ee ka qayb qaada nabadda iyo geedu socodka dalkeenna iyo dadkeenna sidoo kale waxaan leeyahay warbaahintu ha noqoto mid ka shaqaynayso nabadda halka ay noqon lahayd mid kicinayso kalafogeyn kala fogeynna ku keenayso bulshadeenna weriyow ha ka shaqayn ayaan leeyahay war aan xaqiiq ahayn islamarkaasina baalmarsan anshaxa saxaafadda hana soo baahin sidoo kale waxaan ku dhiirigelinayaa aana soo dhoweynayaa bulshada inay ka qayb qaataan fariimaha nabadda ayna warbaahinta u fududeeyaan in ay bulshada wacyigeliyaan dabcan nabadda warbaahinta waa inay noqotaa codka nabadda indhaha markaasi nabadda lagu arko iyo markaasi qalinka xalinta khilaafaadka bahda warbaahinta dabcan ha noqdaan kuwo dhab ah oo maarata anshaxa suxufinimo kana fogaada wax kasta oo keeni kara colaada ha u adeegaanoo dana gaara balse markaasi inay u adeegaan oo juhdigooda ay dabcan geliyaan danta guud ee dalka taasi oo ah nabadda waarta midnimada bulshada iyo horumarka hadalka wariyaasha ayaa imaanaya xilli deegaanada dowlgoboleedka galmudug ay ka jiraan dagaalo sokeeye kuwaas oo dhibaatooyin badan ay kasoo gaartay bulshada qaybaheeda kala duwan